إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saakay gebi ahaanba warka waxaan uga hadli doonnaa heshiis uu hogaamiyaha maamulka somalilan etoobiya ku siiyey badda soomaaliya warka ah in etoobiya loo saxiixay badda soomaaliya waxa uu soo dhacay shalay casirliiqii waxaana ka soo baxaya xogo kala duwan waxaana barnaamij wareedkan idinkugu soo gudbinaynaa sida uu u dhacay saxiixa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war culus ka soo saartay dhanka dowladda federaalka ilaa iyo hadda mowqifka ay ka istaageen qadiyadan iyo arrimo kale oo isla badda la biiciyey ku saabsan waxaana igala qaybgelaya qaar ka mida wariyayaasha warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waxaan ku bilaabaynaa heshiiska iyo sida uu u dhacay waxa inooga waramaya muxsin xasan waad mahadsan tahay maxamed cali aadan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaa ka dhacay wax loogu yeeray heshiis dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi kaasoo si dhab ah u saameynaya madax bannaanida dadka iyo dalka soomaaliya heshiiskan ayaa yimid kadib muddo laba maalmood ah oo uu muuse biixi ku sugnaa magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya muuse ayaa isagoo garab fadhiya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ku dhawaaqay inuu itoobiya u saxiixay dhulbadeed labaatan kilomitir ah oo ka mid ah badda cas muuse ayaa sheegay inuu labaatanka kilomitir ee badda ah ku bedelanayo aqoonsi ay itoobiya aqoonsanayso maamulkiisa soddonka sano u xusul duubaya inuu ka go-o dalka soomaaliya waxaa noo nasiib wanaaga inaanu kala sexanayno memorandum of understanding dowladda federaalka ethoobiya saa ogtihiinba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha etoobiya federaalka etoobiya waxaa uu naga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan innaga somalilandna waxaynu in badan etoobiya iyo qarankaa weydiisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay waxaa noo farxada oo naga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidii aanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitiro badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan ee qaranka soomaaliya dowladda u horreysayay waxay noqon doonaan marka la saxaa heshiiska maxamed cali ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa dhankiisa sheegay in uu ku faraxsan yahay arrintan hambalyada kadib wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay tallaabadan guracan ee ay dowladdiisu qaaday iyo heshiiska uu la galay maamulka isku magacaabay somalilan wuxuu sheegay in tallaabadan aysan bilow noqon doonin wuxuuna intaa ku daray inuu somalilan iyo shacabkeeda ugu hambalyaanayo arrintan abiy axmed ayaa tilmaamay in heshiiska uu faahfaahinno badan yeelan doono qoraalada aan soo gudbinaynana xogta kuma koobnaan doonto ayuu hadalkiisa sii raaciyey abiy axmed wuxuu xusay in tani aysan ka dhignayn inuu gobolka ka rido carqalad ama uu xoog ku qabsado dal kale wuxuu sheegay in si wadajir ah looga wada faa'iidaysan doono badda intaa wuxuu ku daray oo uu yidhi maanta oo uu sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo afarta yahay kowda bisha koowaad waxaan xaqiijinay mid ka mid ah riyooyinkii aan sugaynay boqolaalkii sane ee tegey ስብራቶቻችን ይጠገናሉ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። በገባነው ቃል መሰረት ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እናሸጋግራለን። ስለሆነ ሁሉ ያደረገልን ፈጣሪ እናመሰግናለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
መሐመድ sida ku cad qoraalka uu saxiixay muuse biixi waxaa itoobiya loo ogolaaday in ciidamadeeda badda ay qayb ka mid ah dhulbadeedka soomaaliya deganaadaan muddo konton sano ah waa tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kulul uga hadashay heshiiska lagu kala saxiixday magaalada adis ababa ee etoobiya lagu siiyey xeebaha soomaaliya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa jeediyey kelimad uu arrimahaasi uga hadlay aan isla dhegaysanno kelimada afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kuna beegan kowda janaayo sanadka laba kun afar iyo labaatan shirkeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeelay maamulka xabashida etoobiya kuwaas oo sheegay inay heshiis is-afgarad ah la gaareen maamulka riddada ah ee uu madaxda ka yahay muuse biixi heshiiskaas oo la sheegay in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebta soomaaliya lagu wareejiyey etoobiya haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta ah lagu soo karkariyey dalka jabuuti halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah ismaaciil cumar geelle xasan gurguurta iyo muuse bixi markii shirkaasi uu soo dhammaadayna waxaa is-ababa loo diray muuse biixi si uu badda soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin heshiisna ku yihiin in badda ummadda soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniin ah ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen waxaad soo damcaysaan waa hanti ummad soomaaliyeed waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda soomaaliyeed isku darsataan rag baa allah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay maantana waa isla idinkii xabashida saliibiyiinta ahaa iyo annagoo ummaddii soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan kala helno ayaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay qalabka u qaataan sida ay ula jihaadi lahaayeen gaalada saliibiyiinta ah xabashida ah ee dalkooda ku soo duushay ayna difaacdaan khayraadku allah subxaana wa tacaala ku galladaysay ummaddu waa inay ka dhiidhisaa dulmigaas iyo gardarradaas aanan geedka loogu soo gambanin ee ay xabashida iyo murtadiinta dabadhilifyada u ahi ula yimaadeen waana in naf iyo maal lagu bixiyaa sidii aan dalkeenna uga difaacan lahayn gumaysiga soo jireenka ah ee aabbayaasheen iyo awoyaasheen boqolaal sano oo lasoo dhaafay ay la dagaalamayeen maanta haddii labaatan kilomitir oo bad ah xabashi looga tanaasulo berri waxaa ku xigtahay waa saddex kun saddex boqol saddex tobanka kale ee dhiman waa qaabka ay yuhuuddu ku qabsatay falastiin dhibaatada maanta ka taaganna aan wada arkayno waxaad og tihiin in etoobiyaan fara badan lagu soo yaaciyey gobollada waqooyi galbeed iyo kuwa waqooyi bari haddana la leeyahay bad baa la siiyey maxaa xiga nin walba oo caqli lehe wuu fahmi karaa ogaadana damaca xabashidu intaas waa ka wen yahay cadowtinimadooduna waa ka weyn tahay waana ka sii xeel dheer tahay haddii aysan helinin rag dhiidhiya kana dagaalama annaguna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ballan ku qaadaynaa inaan safka hore ka gelayno sidii damacaas guracan ee xabashida iyo riyooyinkooda dhalanteedka ah aan u beenayn lahayn allahu akbar walilaahi alcisatu walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
haddaba maxaa xilligan ku soo beegay heshiiska lagu wareejiyey badda soomaaliya cabdifataax maxamed qaasim ayaa inooga warramaya aad baad u mahadsan tahay maxamed cali aadan heshiiskan waxa uu imanayaa iyada oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud muddo bil laga joogo ka hor uu shaaca ka qaaday in uu soo wado go-aano waaweyn oo dadka laga yaabo in ay la anfiriiraan ama ay la yaabaan marka waxa uu ku sii baaqayba in dadku ay dulqaad yeeshaan dadka soomaalida ah waxyaabo la yaab leh ayaad arki doontaan buu yidhi waxyaabo aad la cajabtaan ayaad arki doontaan buu yidhi muddada aan joogo dabcan marka uu sidaa leeyahayna waxay u badan tahay inuu sii ogaa arintan badda soomaaliya loogu saxiixay etoobiya iyo arrimo kale oo qarsoon oo aanan weli waqtigooda la gaarin sidoo kale waxa uu heshiiskan etoobiya loogu dhexal wareejiyey badda soomaaliya uu imanayaa iyada oo etoobiya ay kala kulantay culays dowladda eritrea oo ay markaa dooneysay in ay xeebaheeda ka qabsato gaar ahaan ay kala wareegto dekedda casab markii eritreyaanku ciidamo fara badan ay soo dhoobeen xuduudda u dhexeysa labada wadan sidoo kale wuxuu imanayaa iyada oo culays uu etoobiya ka saaran yahay dekedda jabuuti mashquulka oo aada ugu fara badan darteed maadaama jabuuti ay tahay xarun military oo ay degan yihiin dowlado u badan kuwa reer galbeedka iyo dowladda shiinaha saa darteed abi axmed arintan waxa uu kusoo beegay iyadoo culayskaasi uu jiro dhanka kale culays gudaha ah uu ka haysto oo marba ay dagaalamayaan dowladda iyo qowmiyad horey tigre ayay u dagaalameen hadda amxaaro ayay mareysaa oromadii dagaalkeedii weli waa uu taagan yahay marka mar walba abi axmed waxa uu baadigoobaa waxyaabo uu ku midayn karayo dadka etoobiyaanka ah amaba uu dareenkooda kusoo jiidan karayo sidoo kale waa nin aada u daneynaya in uu taariikhda etoobiya meel aada u sareysa ka galo inuu mar walba wuxuu isku dayaa garaaco albaab aysan xataa garaacin boqortooyooyinkii iyo madaxdii etoobiya soo martay taasoo uu ku doonayo in uu ku noqdo nin xilka loogu daro oo etoobiyaanku ay yiraahdaan allayleh waa uu mudan yahay in uuna sii hogaamiyo laakiin weli wadankiisii ayaa burbursan oo dildilaac fara badan uu ka jiraa inkastoo habeenkii xalay magaalada ajis ababa aan laga seexan oo dabaaldegyada iyo ay aada u dhacayeen oo aada moodo in ay ciid u tahay oo kale meesha santarka ah ama magaalada bartankeeda ee faras-magaalaha ah ee booley iyo garoonka diyaaradaha iyo ayaa warbaahintoodu ay soo duubayeen waxaana la arkayay gaadiid fara badan oo etoobiya dowladdu ay diyaarisay oo leerar lagu xiray oo dhawaqa ambalaasta lagu xiray oo saas u wareegaya meeshaasi ee farasmagaalaha ah sidoo kale wadooyinka waaweyn ee mara magaalada ajis ababa ayay ku socdaalayeen dadka etoobiyaanka marka aad bay xalay oo dhan u dabaal degayeen waxaan la yaabay nin siyaasi etoobiyaan ah waxa uu yidhi abi axmed waxaan ka codsanaynaa in sidoo kale heshiiskan mid la mid ah uu la galo xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi deni sababtoo ah badda cas oo keliya naguma filna ayuu leeyahay waa nin siyaasi etoobiyaan ah marka arintan saameyn badan ayay yeelan karaysaa haddii aysan dhicin in dadka soomaalida ay ka hortagaan saameynta ugu horeysana waxay tahay muuse biixi waad maqlaysay waxauu yidhi saldhig military ayay etoobiyaanku ka sameysanayaan baddaasi soomaaliya labaatan kilomitr ayaan siinay oo ay ku sugnaan doonaan ayuu yidhi marka waxaad la socotaa istaraatiijiyadda ay leedahay badda cas gaar ahaan aagga saylac ku beegan waa meel istaraatiiji ah oo maraakiibta caalamka intooda badan ay ku qasban yihiin inay maraan oo ay isticmaalaan tan marka waxay keenaysaa haddii etoobiyaan meeshaasi ay ku degaan intaan wax kalaba la isla gaarin inay maraakiibtaada iyo ganacsigaaga meesha cunaqabateen lagu saari karo lagaa xayiri karo lagugu soo rogi karo canshuur sababtoo ah meesha iyagaa haysta iyagaa loo sharciyeeyey dhibaato aada u weyn ayay ku leedahay xaqiiqdii soomaalida marka arintan la eego sidoo kale waxaa arintan karkarinaya dowladda ingiriiska iyo dowladaha reer yurub iyadoo lagu marmarsiyoonayo dhinaca kale in la ilaaliyo xeebaha badda cas mar horena abi axmed arintaasi waa uu ku celcelinayey sidoo kale shir looga hadlayay badda ayuuba ka qayb galay laba bilood ka hor arintan hadda xoofiyiinta oo laleeyahay maraakiib ayay afduubteen waxbay rideen xataa dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay suuragal tahay wax la isla ogyahay inay tahay sababtoo ah ayaan dhexdaasa waxaa jiray muuqaal lasoo baahiyey madaxweynihii hore mareykanka donald trump oo sheegaya annaga iyo shiicada iiraan xiriir hoosena waa uu naga dhexeeyaa marar xataa wuxuu sheegay in iiraan ay suleymaani marka la dilayey oo kale mareykanka ay dilayeen ninkii generaalka ahaa in iiraan ay mareykanka ka dalbadeen inay kusoo ridaan madaafiic meel taliskooda u dhow oo markaasi dadka loo qanciyo oo lagu muujiyo iiraan allaylehe way jawaabtay marka waxyaabo badan baan isla jilnaa buu yiri riwaayadaha marka arintan xataa xuutiyiinta ee maraakiibta afduubtana leeyahay badda cas indhaha caalamka lagu soo jeedinayo waxay u badnaan kartaa barnaamij la isla ogyahay oo etoobiya la doonayo in lagu dejiyo badda cas ingiriiskana waa ninkii shirkii barliin ku wareejiyey ku kala qeybiyey soomaaliya waa ninkii muxuu ahaye dhulkan hawd iyo galbeed siiyey etoobiya ilaa iyo haddana isaga iyo mareykanka etoobiyaanka ayay sidaa u garab taagan yihiin iyagoo ka eegaya dhanka diinta maadaama ay isku diin yihiin oo kiristan ay wada yihiin marka xogaha la helayo waxay sheegayaan in muuse biixi looga yeeray mareykanka maalmaha soo socda halkaasi uu tegi doono kolley arrimahan iyo waxyaabaha ku xeeran ayaa mareykanku ay kala soo hadli doonaan mareykanka hadda wuxuu ciyaarayaa siyaasad aamusnaan ah dowladda sida firfircoon u ciyaaraysa dowrkan gadaal kasoo riixaysa hawshan waa dowladda ingiriiska iyadoo oo dhanka kale meesha aanay ka marnayn imaaraadka carabta oo si wakiil uga ah mareykanka muuse biixi waxa uu sheegay in aqoonsi ay ku bedesheen baddan uu saxiixay oo etoobiyaanka loo saxiixay dadka ka hadlay intooda badan waxay leeyihiin saxiixaasi labaatankii kilomitir ah waa zaylac laakiin waxaa barbar socda oo nuqulada ka mid ah in etoobiyaanka ay la wareegayaan sidoo kale dekedda magaalada berbera waxaana jirta xeelad loogu wareejinayo imaaraadka carabta ayaa markii hore heshiis la galay somalilan heshiis dhagaraysan oo la isla ogaa lacagtii imaaraadka carabta uu markaa bixiyey iyo sheerkiisii ayaa hadda waxa uu rabaa inuu yiraahdo waxaan ku wareejinay etoobiya somalilanna laga dhaadhiciyo dhaqaalahaasi annagu ma bixin karno dhaha etoobiya markastaa berberanaha ku qaadato sidoo kalena waa tan loo saxiixay zaylac iyo baddaasi ku aadan ee istaraatiijiga ah marka ugu dambeyntii maxamed cali arintan waxay kusoo aadaysaa iyada oo etoobiya ay ku biirtay maalintii shalay urur la yiraahdo brikis oo ay ku mideysan yihiin shiinaha koonfur africa brazil hindiya iyo wadamo kale waxaa la yiraahdaa waa urur dhaqaale oo si uga dhan ah wadamada reer galbeedka waxaana shalay hal mar ku wada biiray wadamada ee masar sacuudiga etoobiya iiraan iyo imaaraadka carabta wadamo qaarkood khilaaf uu ka dhexeeyo sida masar iyo etoobiya sida iiraan iyo sacuudiga arintan aad baa loo hadalhayaa waxaa jirta in somalilan warbaahinteeda shalay way kasoo horjeedeen muuse biixi bixitaankiisa xogo hoose ayaa dabcan soo baxayay oo heshiiska ku saabsan laakiin waxaad moodaa in habeenkii xalay dhaqaale la siiyey ama awaamir lagu soo rogay isku af iyo isku si ayay uga hadlayaan iyagoo markaa ammaanaya etoobiyaanka iyo in la dhaxal wareejiyo badda soomaaliya iyo arrimahaas ayay ka hadlayaan sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin farakotiris ah oo etoobiyaanka si rasmi ah u taabacsan oo isku dayaya in ay dadka ka dhaadhiciyaan in wax iska caadiya uu yahay in etoobiya la siiyo qeyb ka mid ah badda soomaaliya laakiin runtii dareenka dadka ayaa aada u kacsan aad bayna uga soo horjeedaan dhanka dowladda federaalka ilaa iyo hadda maxay ka yidhaahdeen heshiiskan aan soo dhoweeya haashim cabdinaasir waa mahadsan tahay maxamed cali aadan arrintan waxaa ka hadlay xubno ka tirsan dowladda federaalka ah oo u badan kuwii xilalka soo qabtay ilaa iyo hadda ma jiro mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah oo hadda xil haya oo ka hadlay qadiyadda dadka ka hadlay waxaa ka mid a xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore shariif sheekh axmed madaxweynihii hore cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah iyo xubno kale oo la mid ah xubnahan waxay dhammaantood sheegeen in heshiiskan uu galay muuse biixi uu wax weyn u dhimayo jiritaanka iyo madax bannaanida soomaalida waxay qaarkood abey ugu baaqeen inuu ka laabto heshiiska islamarkaana ilaaliyo waxa ay ugu yeereen saaxiibtinimada dhanka kale waxaa jirta in madaxda dowladda federaalk oo lagu eedeynayo inay muuse buuxi la ogaayeen arrintan ay shir isugu yeereen qaar ka mida golayaasha dowladda federaalka xamse cabdi bare wuxuu golihiisa wasiirada isugu yeeray shir deg deg ah sidoo kale xasan sheekh ayaa doonaya inuu u khudbadeeyo baarlamaanka maanta waxaana xildhibaanada lagu wargeliyey inay soo xaadiraan xilliga barqada ah ee maanta gaar ahaan shanta saac dad badan ayaa aaminsan in dowladda federaalk ay ciyaari doonto kaalin marin habaabin ah oo lagu doonayo in dadka shucuurkooda lagu damiyo sidiiba horey looga bartay waxaana laga warsugayaa sida ay uga hadlaan arrintan dowladda federaalk waxaad la socotaa inaysan qaraarkeeda u madax bannaanayn waayo ciidamada etoobiyaanka ah ayayba ku tiirsan tahay waa kuwaas dalka intiisa badan haysta waxay ciidamada etoobiya ku sugan yihiin qaybo ka mida gobolada baay bakool gedo kismaayo iyo qaybo ka mida gobolada dhexe oo ay hadda gacanta ku hayaan marka si gaar ah ayay dadku isha ugu hayaan qadiyadda markan dadka soomaalida ah gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada sidee ayay uga hadleen heshiiskan uu muuse biixi ku wareejiyey badda soomaaliya mahad cubeyd waa tahay waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa aragtiyo ay soo dhiibteen dadka soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku sugan waxaan ku bilaabayaa qofka ugu horeeya yuusuf cali maxamed waxa uu leeyahay ha ka yaabin inaan taago dhul iyo bad soomaaliya leedahay damac kaa galo saxiix iska daaye suwaar xuseen afdheer muuse biixi intuu soomaali ka cararayo dhurwaagu ha qaato xafso maxamed waxay leedahay soomaaliyay kaca iska daaya dhalanteedka maanta haddaan la kicin wallaahi soomaaliya halaageeda hadda ayuu toos u bilaabanayaa nuur wuxuu leeyahay walaal waxaan ka fakarayaa inaan hargeysa kusii noolaado iyo in kale waayo waa la iskugu yimid muuse ayaana aakhiro iyo adduun loo haystaa raad ka arooriyaad ee uu maanta dib u qaaday zaki shiine ayaa isna yidhi intaan ciyaaro ku mashquulsanayn waa kaas muuse biixi baddeenii itoobiya siiyey cabdiraxmaan barre wuxuu yidhi isna ma u malaynin inaan maanta soo gaarayo heerkan ama aan goobjoog u noqonayo dhegxumadan runtii intaan arki lahaa xabashi xeebaheenna maamulaya waxaa ii dhaantay inaan dhinto idriis xuseen faarax wuxuu yidhi ogeysiis wixii xasan sheekh iyo mooryaantiisii ku saxiixeen jabuuti waxay ahayd heshiiskii xabasho lagu siiyey dhulka iyo badda soomaaliyeed biixu wuu qaaday si xabashidu u saxiixdo qaybteeda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walleesaa dambaad garan ayuu kusoo gebagabeeyey hadalkiisa markanna waa qaar ka mid ah dadkii aragtida ka soo dhiibtay warkii xalay ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay jawaabta kulul uga bixisay damaca itoobiya ee ku aadan baddeenna soomaaliya iyo heshiiska muuse biixi ugu saxiixay itoobiya qeyb ka mid ah baddeenna qofka ugu horreeya wuxuu leeyahay waa maxamed yuusuf maasha allah allow noo xifdiyo culimmadeenna iyo hogaamiyaasheenna mujaahidiinta kabtan caamir isaguna waxa uu leeyahay ilaahay ha noo barakeeyo xarakada xaqudirirka ah ayagaa dalkan baylahda ah u maqan farxaan soomaali guuleed waxa uu leeyahay waan soo dhoweynayaa xarakada soomaali nadiif ah oo waddanka difaacaya shisheeyana necab waa iyaga alle garabkooda ha galo cidda nagu dirtay xarakada al-shabaab waa kuwa aanan waddanka iyo dadka soomaaliyeed midna u damqanaynin guulaysta idanka alle aaminooladan ciise waxay leedahay walaalayaalow maanta arrintu kuma filna xarakada waan taageeraynaa keliya ficil ayay u baahan tahay tan xuseen xasan sheekh ismaaciil isagana waxa uu leeyahay waxaan halkan ka bogaadinayaa go-aanka xarakada ka soo baxay oo gaashaankana u daruurtay damaca habashida itoobiya waxaan ku faraxsanahay in waddankeenna u soo jeedaan rag har iyo habeenba abwaangeesi waxa uu leeyahay soomaaliya maanta meel kale wareeg ah ayay joogtaa maanta ama toos ayaan gumaysi u gelaynaa ama waan israacaynaa soomaaliyey wax weliba la iskala soo teg muuse cali waxa uu leeyahay isne waxaan la yaabanahay kuwa dowladda sheeganaya ee hadda raba inay noo been guuraan xasan sheekh hadalkiisayaan lagu sirmin oo xamse hadalkiisayaan lagu sirmin sheekadan waa la wada ogyahay waxaana lagu heshiiyey in dadka lagu ciyaaro caqligooda amuun warsame waxay leedahay somalilan murug ayaa xaray lagu seexday etoobiya wax taageeraya waxaa laga arkay hal xildhibaan oo ay iyagu keensadeen wallaahi xooggii iyo xeeladdii uu abay sheegayey ayaa maantana haysta soomaaliya ha israacdo cabduljabaar diiriye isaguna waxa uu leeyahay dhallinyarada somalilan waxaan leeyahay maanta waa maalintiinnii abwaanageeya go-aankii uu qaatay ayaa idiin furan haddii kale idinka iyo annagaba muqdisho joognaa aan isku diyaarino inaan xamaali ka noqonno dekadaha etoobiyaan ku qabsanayaan intaas ayaana kusoo gebagabaynayaa aragtidii ay dadweynaha soomaaliyeed ka soo dhiibteen damaca etoobiya ee ku aadan baddeenna soomaaliya guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamij wareedka aan uga hadalnay heshiis uu hogaamiyaha maamulka somalilan etoobiya ku siiyey badda soomaaliya tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh